iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee korontoska koowaad iskala qaybinta waa laga digay anna walaalayaalow idinlama aan hadli karin sida idinkoo ruuxa raaca laakiin idinkoo jidhka raaca sida kuwa ilmo yaryar ah oo ku jira masiix waxaan idiin siiyey caano ee idinma aan siin cunto waayo weli ma aydan cuni karin haatanna weli ma aad kartaan maxaa yeelay weli jidhkaad raacdaan waayo intii xaasidnimo iyo ilaakh dhexdiinna ku jiraan miyaanaydin jidhka raacsanayn oo sida dadka miyaanaydin u soconayn waayo markii mid yidhaahdo anigu waxaan ka mid ahay kuwa bawlos mid kalena anna abollos miyaanaydin dad ahayn haddaba muxuu yahay abollos bawlosna muxuu yahay waxay yihiin mididinyadii aad xooggooda ku rumaysateen oo mid kasta sida rabbigu u siiyey isaga anigu waan beeray abollosna wuu waraabiyey laakiin ilaah baa koriyey taa aawadeed waxba ma aha kan beeraa ama kan waraabiya laakiin waa ilaah kan koriya kan beera iyo kan waraabiya waa isku mid laakiin mid kasta wuxuu heli doonaa abaalkiis siday hawshiisu ahayd waxaannu nahay kuwa ilaah la shaqeeya idinkuna waxaad tihiin beerta ilaah iyo ilaah dhismihiisa macallimada mas'uuliyaddooda sida dhise xigmad leh waxaan aasaaskii ku dhigay nimcadii ilaah i siiyey oo mid kalena wuu ku duldhisayaa laakiin mid kastaa ha ka fiirsado siduu uga duldhisayo waayo ninna ma dhigi karo aasaas kale kan la dhigay mooyaane oo ah ciise masiix laakiin nin hadduu aasaaska ku duldhiso dahab ama lacag ama dhagaxyo qaali ah ama qoryo ama cows ama bal nin kasta shuqulkiisa ayaa la muujin doonaa waayo maalintu way caddayn doontaa maxaa yeelay dab baa lagu muujiyaa waayo nin kasta shuqulkiisa caynkuu yahay dabka ayaa tijaabin doona nin un haddii shuqulkiisu ku duldhisay haro abaal buu heli doonaa nin un haddii shuqulkiisu gubto wuu khasaari doonaa isaga qudhiisuse wuu badbaadi doonaa laakiin sidii wax dab laga soo baxshay oo kaluu u badbaadi doonaa miyaanaydin garanaynin inaad tihiin macbudkii ilaah oo uu ruuxa ilaah idinku jiro nin un hadduu macbudka ilaah qarribo isaga ilaah baa qarribi doona waayo macbudkii ilaah waa quduus kaad idinku tihiin ninna yuusan isqiyaanayn haddii nin dhexdiinna joogaa oo u malaynayo inuu wakhtigan xikmad leeyahay duqun ha noqdo si uu xikmad u yeesho waayo xikmadda dunidan duqunnimay la tahay ilaah waayo waxaa qoran isagu kuwa xikmadda leh ayuu khiyaanadooda ku qabtaa oo haddana rabbigu waa garanayaa tashiyada kuwa xikmadda leh inayan waxba tarin taa aawadeed ninna yaannu dadka ku faanin waayo wax walba idinkaa leh ha ahaadeen ama bawlos ama abollos ama kayfas ama dunida ama nolosha ama dhimashada ama waxyaalaha haatan jooga ama waxyaalaha imaan doona dhammaan idinkaa leh idinkuna kuwa masiixa baa tihiin masiixuna waa kan ilaah